barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington lanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal haatan saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowd iyo barkii duhurnimo waana maalin jimcaha shanta bisha julaay sannadka laba kun iyo sagaal iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idin kala socodsiin doona jacfar kuuka iyo anigo ah cabdixakiin maxamuud shiro
qodobada aannu idinku haynana waxaa ka mida barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo aannu toddobaadkan ku soo qaadi doonno kaalinta uu macallinku kaga jiray dhaqankii hore ee soomaalida malxamadda marka la xidhayo fiidkii waxaa la qaadi jiray qasiidooyin qafurallaahu lilmucallim waalmutacallim waalidayna waalidayhim marka macallinkaa horeeya soomaaliya ilaahdow u naxariiso u dembi dhaaf macallinku wuxuu lahaa sharafkaas iyo xurmadaas ayuu ku lahaa
dabcan sidoo kale inta aan idaacadda ku guda jirinoo dhinacii kaalmaha heesaha ayaan ka madhnaan doona
waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay wanaga macalinka waagii baryaba awbax laga waraabsho ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
golaha milatariga ee hoggaanka u haya dalka suudaan iyo weliba dadka u dooda dhinaca dimuqraadiyadda gaar ahaan sidii dimuqraadiyad loo heli lahaa ayaa odagaadhay heshiis ay awoodda ku qaybsanayaan xilliga kumeelgaadhka ee lagu guda jiro xukunka rayidka iyadoo heshiiskaasina uu ku jiro samaynta dowladda madax bannaan oo hogaaminayo amaba uu hoggaanka u haya ra-iisul wasaare maxamed al xasan allabaat oo ah ergeyga midooda afrika ayaa isagoo jimcahan maanta warbaahinta la hadlaya sheegay in labada dhinac ay isla qaateen inay yagleelaan amaba sameeyaan golo madax bannaan oo wareegta ah kaasi oo u dhaxaynaya militariga iyo rayidka muddo saddex sanno amaba ka badan sidoo kale ergeyga waxa uu xusay in ay isla waafaqeen in golahan shan kursi ay yeeshaan militarigu sidoo kalena shan kursi oo kalena ay golahaasi ku yeeshaan dadka rayidka iyadoo hal kursi oo dheeri ahna lagu daro qof rayid ah islamarkaana holo militari u soo ahaan jiray
dhulgariir awooddiisu ay la ekayd lix dhibic afar ayaa khamiistii ku dhuftay koonfurta gobolka californiya kaasoo dab ka kiciyey goobo dhowra khasaarena gaarsiiyey magaalada ridcrest oo boqol iyo siddeetan kilomitir waqooyi bari kaga beegan los angeles kumanaan ruux oo deganaa agagaarka buuda dhulgariirka ayaa korontadu ay ka go'day waxaanu qayb ahaana dab qabsaday guryo aaggaasi ku yaalla madaxa debdemiska degmada ken david wit ayaa weriyaasha u sheegay in dhaawacyo kala duwani ay jiraan dabna uu qabsaday dhir iyo laba guri korontaduna ay maqan tahay sidoo kalena uu gaasku hawada u soo dusay bukaanka ayaa laga daadgureeyey isbitaalka magaalada hase yeeshee waxaa shaqaynaya qaybta gargaarka degdega culimmada dhinaca dhulka ayaa sheegaya in dhulgariirku uu ka dhacay meel sagaal kilomitir oo keliya dhulka hoostiisa ah taasoo keentay in saameyntiisu ay sii korodho laga soo bilaabo aroortii khamiista oo uu dhulgariirkii ugu horreeyey dhacay ilaa iyo hadda waxaa aaggaasi gilgilay ilaa boqol gariir oo soo laablaabtay waxaanay khubaradu sheegayaan in awooddoodu aanay sidaasi u sii darnayn
duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal halka warkaasi idinka soo gaadhaya waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta ee v o a oo idinka imanaysa washington haatana ku soo dhowaada barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo toddobaad kasta hadaha oo kale ku dhegaysataan idaacadda duhurnimo waxaana toddobaadkan magaalada boosaaso noogu soo diyaariyey waryahayaga yuusuf maxamuud yuusuf
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkani boosaaso idinkaga imaanaya waxaan uga hadli doonnaa sidee ayay dhallinyaradii hore u baran jireen waxbarashadooda iyo weliba dhaqan ahaan siday u ixtiraami jireen macallinka waxaa barnaamijkaygala qaybgalaya garaad cabdulaahi cali ciid oo ka mid ah odayaasha dhaqanka puntland horta wax yar baa la heli jiray macallin iskuulladan hadda lagu yaacayo iyona maba jirin ama waa ama waa yaraayeen Eh, hadda ilmaha waxaa la leeyahay ma tagtay waa iskuulkii ilmo yaroo lix jira Eh, awal waxaa la odhan jiray malacmadda macallinku markaa xurmada uu lahaa waxay ahayd mid la mid ata waalidku ku leeyahay ilmaha ama hadday doonto ka xoog badan malacmadda marka la xidhayo fiidkii waxaa la qaadi jiray qasiidooyin kafurallaahu lilmucalim waalmutacalim waalidayna waalidayhim marka macallinka horeeya soo ma aragtid ilaahda u naxariiso u dembi dhaaf macalinkeyga kafurallaahu lilmucalim waalmutacalim iyo ku waxbaraya labadaba dabeetana waalidayna waalidayhim baa la odhan jiray dabeetana markaasaa la odhan jiray xaasidka la habaari jiray xaasidka allow xaasidkan jeb allow macalinkan kaal allow macalinkiis kaal weeye kaal oo u gargaar weeye allow macalinkiis macalinku wuxuu lahaa sharafkaas iyo xurmadaas ayuu ku lahaa hadda yacni waa badan tahay albaabo badan ayaa furan oo badan oo kala anwaac ah oo qur-aan baa lagu dhinayaa mid baa lagu xafidayaa mid baa la keereynayaa waa kaa waa kaa mid baa jaamacada mid baa waxaan waa dukaamo oo kale ciidda iyo amudaasi ka badan jiray marka xurmadu iminka meesha joogto kubad baa layska wada ciyaaraya macalinka iyo ardaygiisa kubad baa la wada ciyaarayaa ma jiri jirin sidaa macalinku markuu soo baxo ardaygu waa dhuuman jire waa dhuuman jire saasay ahayd xurmada waalidka mid ka badan buu lahaa allow macalinkan kaal macalinkiis allow kaal allow waalidkan kaal baa lamartuu ahayd laba ahayd sidaasay ahayd waayahay bal see loo soo noolayn karaa marka macalinkii iyo ardaygiiba eh, mararka qaarkood eh, goob bay wada fadhiyaan ama kubad bay wada daawanayaan ama eh, meherad bay fadhiyaan eh, sidee dhaqankii hore dib loogu soo noolayn karaa horta teknolojiyada iminka jirta oo soo gaadhay oo caalamku leeyahay baa waxaa la doonayaa sidii farsamadeeda qeybteed wax looga dhigi lahaa waa la doonayaa Eh, hawl yar maaha waxaa la doonayaa waayeelka adeer waayeelku maba badna Eh, odayaasha waxaa la dhahaa koofiyad bacle bay yidhaahdeen koofiyad bacle Sh- wacay oo kale weeye Eh, habkii wax loogu sheegi lahaa hadda haddaad siaahayd nin- nin dhallinyaro ah ama gabadh dhallinyaro ah war sidaas maaha ka daa waa caadi baa lagu leeyahay caadi waaye caadi waaye war maxaad timaa sidan u heshay caadi waaye war halkan maxaad caadi weeye war maxaad dhagaxa u turto magaa guriga caadi waaye baa lagu odhanayaa halkii laisdhegeysan jiro wax lagaa maqli jiray hadda sidii wax loogu sheegi lahaa lama waayin lamana waayan laakiin qaadashadii baan howl yaray caadi weeye baa lagu dhiibaya ok waa caadi marka caadigana waa in kelmad loo helaa kale oo bedesha farsamadii wax- dhallinyarada wax loogu sheegi lahaa macalinka naftarkiisana wax loogu sheegi lahaa waa in la helo waayo waa in la helo sidee loo heli karaa marka dhallinyaradu waa ammaano waxay ammaano u yihiin macalinka waxaa ammaaneeyey waalidka macalinku waxaa la doonayaa ammaanada inuu nabadgeliya akhlaaqdiisa asluubtiisa labiskiisa madireeshka inuu nabadgeliyaa la doonayaa waalidkuna ammaanadiisa intuu ka daba tago inuu ogaado oo wixii qaldan oo u arko idhaahdo sidani sax maha macalino intuu dhegta si asluuba dhegta wax ugu sareerda macalino sidaa ka da waxaa la ii sheegayaa malacmadaha qaar baa caruurta waxaa lagu sameeyaa torjir waa lasoo lalminayaa dhegaha qabso intaad lugaha gacmaha soo marisid dabadooda labada dhegood qabso waa la garaacaya dee hadal maaha saasi waa torjaring waa waa jirdil meelaha qaarkood caalamkaasi uu sameeyo oo ay ka qayliyo qaarna xuquuqul insaanka kuwa la yidhahdaan ay ka qayliyaan bilmathalan saakaan dhegeysanaya waxaan dhegeysanaya gabadh tidhi waxay qabay barasaabkii madaxweynihii jigjiga cabdi maxamed cumar oo la xidhay waa la dilay bay tihi ninkaydi waa la jirdiray madaxa laga garaacay dhabarkaa laga garaacay sidan baa la yeelay qashin qob baa lagu reebay tihi lama rabo waxaas dee waxaa mayaa la rabaa adduunyada waxaa jira wax cadaalad baa jirta si kastaa ha ku timaadee cadaalad baa jirta ay tahay in laga fekero ay tahay soo ma aragtid asluub hadal iyo si wax laysugu sheego baa jira waa in la helaa dariiqadii iyo ciddii xilkaa aa odayaashu waa iska daalan yihiin laakiin haddii la howlgeliyo waaye markaas eh, xilligii hore sidee wax loo bari jiray marka eh, dhallinyaradii hore ee xilligii eh, dhaqankii hore wax loo bari jiray loox baa wax lagu bari jiray loox qori inta la ballaariyey la qorayo miiskan oo kale laga dhigay oo wax la mariyey ayaa wax loogu qori jiray alif baa looga bilaabi jiray ilaa uu ku dhammeeyo markuu meel joogo baa kitaabka markaa looga raaci jiray bilmathalan waxaan maqlay culimmada qaarkeed iminka ee, in ciyaalku ciyaarta wax ka helaan ciyaalku waa inay ciyaarta ciyaar waa inay helaan waaye waa inay hab ciyaareed helaan masalan waxaa la leeyahay alif la kordhabay alif la hosdhabay alif la goday waa xarakadii aa waxaa lagu barayaa madkii alif la kordhabay alif lagu reebay i markaas isruxayaa ibnuhu dhinacna waa waa xafidaya waa- waa- waa waana dhinaca ciyaartii baa ugu dhex jirta rag horaa sameeyey balday wuu alif la goday waa alif ka dambeeya waa alif la kordhay waa la kordhabay bale ciyaartii baa ugu dhex jirta habku ilmo inaad wax baraysid weeyo hab yacni farsamo ah oo aanay ka madhnayn dhaqdhaqaaq ciyaareed inuu dareemona waa in la helaa weye
sidee marka eh, loo akhrin jiray ama eh, qofka dhalinyarada ah xilliga hore sidee markii alif la kordhabay alif loo sidee buu u qaadi jiray marka sidaa aan hadda u qaadayo alif la kordhabay alif la sdhabay alif la goday a alif la kordhabay alif lagu reebay i alif loo sdhabay ya lagu reebay u alif la goday wow lagu reebay alifka dambeeya awa alif la kordho wow la kordho ya lagu reeble waana isruxayaa daawo hadda hees ku jirta oo nin qaaday macallin ah oo sidaa naftarkeeda uu u qaadayo baa jirtaa soo ma aragtid hadda Eh, marka wax music oo kale u eg musigii baa hadda hoosta naga soo koriyo musigii waa rabnaa balago wada waa la heesayaa barbar jjj barbar ayaad maqlay maxay tahay barbar oo la istuuray oo kii salaada ku jiray waa istuuray waxaasay igu sheekeeyeen xarakadii waxbaridii iyo dhaqdhaqaaqii caruurta ayay ka fekereen oo isku dari jireen intaasoo dhan waxaa loo sameynayaa in dhaqankii hore la tirtiro miya dabcan dabcan dhaqankan la tirtirayaa duulaan ballaaran oo diin ku wajahan oo dhaqan ku wajahan oo maalaganta yacni ninkii dhallinyarada ahaa ta- rayiis buu tegayaa sida madaxa la yaro soo maad arkin surwaalkiibuu intuu gato wuxuu geenayaa dawaar mid kubkiisa la eg buu ka soo reebayaa oo eh, wuxuu ka xidhanayaa surwaalka barida bartankeeda ayuu uga xidhanayaa dhallinyarada bal haddaa daawo adiga ma la raba waxaas waa wax dibad laga keenay waay ragga kubadda ciyaara ma daawatay kubadda exactly kuwa kubadda ciyaara muuqaalkooda muuqaal u eg baa ciyaalka boosaaso iyo garowe iyo hargeysa joogaa samaynaya aan juuq loo lahayn juuq loo haddii juuq loo yidhahdana waa caadi unbuu ka oranaya waa caadi ha waa caadi dunyadan la socda ayaa sidee looga hortegi kara marka
hawl badan bay u baahan tahay bal gabdhaha ka waran gudniinka fircoonka iyo bttt iyo waxaa sirayeen gudniinka fircoonka waxuu raggu shaqo ku leeyahay miya nin gabadh dhalay oo gabadheeda sideen haloo gudo iyo hala gudo weliba haloo gudo maaha hala gudo xataa yidhi inuu jiro u malayn maayo haweenka unbaa ku shaqo lahaa iyagay tahay inay sacaan inay mashruuc nooga dhigaan maaha laakiin waxaa mashruuc ah dayaanada dayaano ah, doqon iyo mugdiba madow dayaano oo cudur ah runtii taasaa marka waxay u baahan tahay wacyigelin badan mid diineed iyo mid caqli iyo mid dhaqan iyo mid oday iyo mid kulli la isugu tago ayay u baahan tahay waayahay eh, garaad cabdulahi cali ciid barnaamijka sooyaalka dhaqanka ayaanu ku guda jirnaa Eh, waxaa raba inaan ku weydiiyo hadda waxaa soo baxay dadka hore waxay ii sheegtay inay wax ku baran jireen eh, loox qalin khad hadda buugaag baa soo baxday mararka qaarkood waxaa dhacda xataa in dhalinyaradu ay goobaha ay ku ciyaarayaan oo kale ay uga tagaan bal waxay iga wartaa waagii looxa iyo xilligan eh, buugaagta wax lagu barto ka war waaga aad bay u xiisayn jireen dhalinyaradu inay wax barato Eh, dadka soomaalidu miyi iyo tuulooyin buu joogay labadaba looxa wax lagu dhigi jiray miyiga marka looxay u qaadan jireen dabeetana beelbeel dadku u degan yahay baa macallin la joogay isagoo loo xasuusta buu xoolahana ilaalinayay balago subaxdii deriskiisa in loo soo qodo casarkii xaabaa lasoo guranayay lafeynus male oo la shidayaa bul maca tuulada saasaa wax loo akhriyayaa khadka adaa khadaynaya waa dhuxul iyo wax kaloo lagu daray baalkii malmal lagu daray wuu ku dhigaya loox wuu ku dhigaya soo ma aragtid buuggan iyo kubadda halkeeda looga tegay iyo waxaa looxaasi wuu dhowrsanaa aad buu u dhowrsanaa aad iyo aad buu u dhowrsanaa naftarkiisa isaga qudhadiisa dee qoridiisa dadka qayb unbaa taqaanayoo wax hawl yar ma ahayn sida lagu helaa wax hawl yar ma ahayn dharkayn iyo keel iyo geedaa jiray khaasa oo laga laga laga qoro looxa laga qoro marka xilligaas xiise badan oo waxbarashada loo qabo ayaa jiray maalan gaaladu markay dhulka yimaadeen waxay yidhaaheen iskuullay fureen iskuullo waa galay anigu boosaaso mid baan isyidhi ka gal waa garanayaa wixii aan kala kulmay dabadeed waxay yidhaahdeen ilmaha waa in marka hore malcamad lagu daraa galadaa tidhi daawacdaya yacni waa farsamo isagoo toddoba jiray inta ka horeysa lama keeni karo iskuulka toddoba ilmo jiray muxuu malcamad ka ogyahay isagoo malcamad soo galo toddoba jira iskuulka hala keeno way idhahdeen malcamad buu warkaa wax ka ogyahay gamba isagoon ka ogeyn bu iskuulkii toddoba jir hadduu ku tago waxba malcamad kama yaqaan bal daawaada macallin dayaano waa jiray iskuullada laakiin wax badan ma dhigi jirin wax badan ma dhigi jirin imisay ku qaadan jidhay ee qofka dhallinyarada ah ee xilligii hore ee dhaqankii hore inuu wax barto xilliga hore imise ku qaadan jidha marka qofka dhallinyarada inuu wax barto sanad sanad laba sannadood ninkii ninkii fahmad leh ninkii fahmad leh sanad iyo laba sannadood qur-aanka waa ku dhamayn kari jira markuu qur-aanka dhammeeyo macalinka geel baa la siinaya waa la alla baryayaa bal ugu wada qaalin geela la siinaa macalinka marka tan dee waa farsamadii iskuullada weeye oo iskuul hoose iyo iskuul dhexe iyo iskuul kee iyo kaa waa kaa waxaan doonayaa inaan marku lix iyo kontonkii baan halka imi anugu markaasaan isidhi halkan iskuul ka gal waxaa la geeyey hal iskuuloo ka furan halkan dabeetana wuxuu wuxuu ku egyahay fasalka shanaad buu ku egyahay fasalkii shanaad baa layla eegay abtalyaani iyo carabi iyo xisaab baa lagu dhigtaa abtalyaaniga weligii meel laga hadlayo ma maqlin anugu markaa laakiin xisaabta iyo carabida fasalka shanaad anaa ka badiya markaasaa la yidhi aftalyaani ha la baro oo fasalka labaad ha la geeyo fasalkii labaad baa la geeyey kurey baan ahay nin talyaaniga oo oday ah iyo qof haweena oo dhallinyaro oo talyaaniga labadaasaa wax dhigaya wuxuu haystaa geytaar muusiga la tumayo wuxuu dhigayaa a b g buu dhigayaa a b g dabeetana waa heesayaa wuxuu leeyahay andiyamanso baashaana wuu garaacayaa andiyaamansur gorgo bereserebestit inakeena aan tagna eh kiniisadda si dhar laynoogu geliyo daawahada jidano kami joto beresere mutiti haddii shaar laynoo geliyey ama laynoo geliyo dabcan marka waa in negisna laynoo geliyaa si negisna si negisna laynoogu geliyo kiniisad buu ku shakaamanayaa anigu waa ka tegi markiiba oo iskaga tegi wakaa yacni tii naftarkeedii oo kiniisadii iminka naftarkeediiba ka xoog badan tahay hadda leanno si fudud ninku bad cayaar ayaa laysoo ekaysiinaya maalagataa bahalkan telefoonkan marka lagaaga sheekeeyo anugu ma haysto oo ma eego siday u dhaqmayaan dadka soomaalida oo haweenka u badan waad yaabi marka lagaaga sheekeeyo ma la oran karaa marka waalidkiibaa dhallinyaradii halkaasi dhigay oo doorkii waalidnimo oo dhallinyaradii hore lagula xisaabtami jiray waalidka hadda jira ayaa gabay ma la dhihi karaa hawshaasi in wiilkii dhallinyarada ahaa ay la xisaabtamaan iskuulkii maanta maxaa soo baratay maxaa soo akhrisay haye maanta casharka xayu kuu marayay shal halkaas kuu marayay maanta maada aadin soo lama oran karo idinkii waalidkii ahaabaa la xisaabtan la-aan dhallinyaradii halkaa dhigay
lama wada odran karo waxaan ku iri waa caadi buu ku odhanayaa war sidan maaha martus buuggaaga anugu waxaan eegaa buugga caruur yaryare aniga iima joogto laakiin kuwaan iska maagaan kala hoy wiil iyo gabar wuxuu ahaadaba magacaha hebel balkeena de buugga buuggiisa saa waagaa kalaaskeed tahay kalaaskaasaanahay kalaasaanahay saasana dadaal u keliya baan idhaha soo ma aragtid marka lama odooran karo waalidiintu ilmih waalidku ilmaha ugu jecel yahay dee wuxuu noloshiisa ilmihiisu ka jecel yahay wixii uu ku kordhin karo waa ku kordhinayaa teeda labaad waxay maqashay soomaalida wax siyaasad la yidhahaa jira bilmatalan caruurta qodoba siyay u hanuunsataa qaar baa cadaawad qabiil lagu beeraa bilmatalan dhallinyarada lugeynaysa wiilka iyo gabadha wada socda oo walaalaha ah wiilku gabadha mar keliya dib u eegi maayo mar qura iyadunbaa daba ordaysa halkaa markay marayaanna juuq afkaa kama leh waxaa lagu beeray nacayb baa lagu beeray oo loogu beeray dadka waaweyn weliba
waay waay e, gabagabada barnaamijka ayaan joognaa e, bal ugu dambeyntii marka macalimiinta iyo dhallinyarada xilligan ku dhegaysanaysa maxaad uga odhanaysaa ugu dambeyntii maadaama barnaamijkan mawduucaan uga hadlayno xilliga hore iyo xishmadda iyo qadarinta uu macalinka u laha
halkii xusmadda ku celiyaa dheelaa waxaa la yidhi kaada almucallimu an yakuuna rasuula inuu rasuul noqdubu macallinku man callamanii xaf xarfan eeda carabtu sirtu lahu cabda addoon inaan u noqdo waan ku sigtaa yani waxa wey- ah?
ahmiyadu lahaa macalinka ma ahmiyaduu leeyahay macallinku ahmiyaduu leeyahay macallinku marka macallinku sidaa ha u garto oo ha ku noqdo meeshiisii awlaaduna ha ku noqoto waalidkuna ammaanada uu u dhibtay ha ka daba tago waxa la barayo iyo sida la yeelayo iyo ha ka daba tago calmihiisa macallinka ha kaa warayo weeye waalidiintu ha ka warayso ilmahooda hadda haweenka xaggooda waa iyan- haweenka caruurta leh caruurtooda aad bay uga warhayaan markaad sii eegtid dharka iyagaa jaraya iyagaa keerkeerinaya iyagaa gacanta qabanaya iskuulka geynaya laakiin kii ragga ahaa ha ka daba tago isaguna ha ka daba tago gacan ha siiyo macallinka xurmadiisii iyo ardayga ilmaha tarbiyadiisii labadaa dib ha loogu noqdo oo wixii ka qaldan ha la saxo saasaan ka helay guud ahaan dhegaystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda v o e anigoo yuusuf maxamuud ayaa idinla socodsiinaya oo boosaaso jooga intaa barnaamijkan la mida ku kulmi doonno nabadgelyo
aanu intaa kaga nimaadno barnaamijkii sooyaalka dhaqanka iyo yuusuf maxamuud yuusuf halkaad kala socotaana waa v o a markana wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha waxaa la diyaara cabdulqaadir samakaab
aan ku bilownee koobka qaramada afrika wareegiisa labaad ee nek outka ama bugbaxa ayaa maanta dib u bilaabanaya iyadoo kooxaha maanta ciyaarayana ay ka mid yihiin xulka qaranka morocco ayaa waxa uu la ciyaaraya xulka benin waxaana benin iyo morocco ay u dagaalamayaan inay u sii gudbaan wareega labaad oo midkood ay u soo bixi doonto inkastoo xulka morocco loo malaynayo in uu soo bixi doono marka isbarbardhig lagu sameeyo awoodaha labada xul laakiin wax kasta ayaa ka dhici kara marka ay laba koox isku yimaadaan ciyaartoyda kooxda morocco ayaa sanadkan kubad wanaag la yimid koobka qaramada afrika ee lagu qabanayo sanadkan dalka masar ciyaarta kale ayaa waxa ay dhex maraysaa ee isla caawa dhacaysa uganda iyo senegal ayaa isku herdinaya Ee, xulka uganda waa xulka ka socda bariga afrika iyadoo xulalkii ka socday bariga afrika ee tanzania iyo kenya ay isaga hareen tartanka haddana waa xulka keliya ee matalaya bariga afrika waxa uu la ciyaaraya xulka senegal oo ka mid a kuwa ugu wanaagsan xulka xulalka koobabka ee ka qaybgalaya koobka qaramada afrika ee sanadkan senegal waxa ay leeyihiin ciyaartooy ku xamaalata ama xirfadlayaal ah oo kubadda cagta qaaradda yurub kooxahooda u ciyaara laakiin uganda marka loo eego heerkaasi weli ma aysan soo gaarin labadan xul ayaa isku hordinaya islaa wareega lix iyo tobanka natiijooyinkoodana dib ayaan idinkaga soo gudbin doonaa dhinaca iyo yurubna kooxda real madrid ayaa waxa ay doonaysaa ciyaaryahan paul bogba heshiiska ay kula wareegayso inay qayb ka dhigto ciyaaryahan garet beel oo kooxdaasi u ciyaara laakiin manchester united ayaan doonaynin in beel uu u soo wareego kooxdooda sababa la xiriira mushaarkiisa oo aad qaali u ah dhinaca kalena kooxda yuventus ayaa waxa ay doonaysaa iyadana in lacago iyo polo debala ay isku soo darto si ay bogba dib ugu celiso ee kooxda torino ka dhisan dhinaca kalena arjan robin oo u ciyaari jiray xulka holland iyo bayer munik ayaa ciyaaraha isaga fadhiistay isagoo shan iyo soddon sano jir ah robin ayaa dhaawacyo badan noloshiisa ay hareeyeen waxaana ka mid ahaa kooxihii usoo ciyaaray real madrid iyo chelsea isagoo wakhtigiisa ugu wanaagsanaana ku qaatay kooxda bayer munik david deheya oo u ciyaara kooxda manchester united-na waxaa laga doonayaa in go-aan uu qaato oo uu heshiis cusub saxiixo manchester united ayaa u muuqata koox uu dulqaadka ka sii dhammaanayo waxaa deji uu dalbaday lacag la mid ah lacagta haatan uu ka qaato kooxdaasi alexis sanchez laakiin manchester united ayaan doonaynin qolka labiska in uu ka dhasho muran dhinaca lacagaha ah xilli laacibka kooxdaasi ee marcos rashford uu qandaraas cusub saxiixay toddobaadkiina uu qaadan doono kun oo pound sanchez ayaa ah laacibka ugu mushaarka badan kooxda manchester united iyadoo mar kasta oo uu hal kulan ciyaarana uu qaadanayo kun oo pound oo ay dheeri u tahay lacagaha kale ee toddobaadkii mushaar ahaanta uu u qaato dhegaystayaal wararkeennii ciyaarahana waa naga intaa
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay cabdiqaadir maxamed mursal samakaaba wararkaasi ciyaaraha inala socodsiinayey markana aynu jalleecno dhinacii kaalmaha heesaa islamarkaana aynu ku wada nasanno codka allah u naxariistee maxamed moogen liibaan
waxaan nahay wahdiga dugsiyaga waxaan nahay wanaga macalinka waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay wanaga macalinka waagii baryaba awbax laga waraabsho waagii baryaba awbax laga waraabsho waxaan ku werwaraynaa wadankiina wax u barta wadankiina wax u barta oo xambaaro waajibkiisa oo xambaaro waajibkiisa wahsanayno waaban mayno warwareegi mayno eeweecan mayno wahsanayno waaban mayno warwareegi mayno eeweecan mayno guul wacan cadowka waabto nolol wanaagsan iyo barwaaqo nabad lagu wadaago ha ku waaro waadankeenu guul wacan cadowka waabto nolol wanaagsan iyo barwaaqo nabad lagu wadaago ha ku waaro waadankeenu wadankeenu waa wadnihii jirkeenna waraabina idiigo aan ku ardina wadankeenu waa wadnihii jirkeenna waraabina idiigo aan ku ardina waxaan nahay wahdiga dugsiyaga waxaan nahay wanaga macalinka waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay wanaga macalinka waagii baryaba awbax laga waraabsho waagii baryaba awbax laga waraabsho waxaan ku werwaraynaa wadankiina wax u barta wadankiina wax u barta oo xambaaro waajibkiisa oo xambaaro waajibkiisa wahsanayno waaban mayno warwareegi mayno eeweecan mayno
codkaasi macaan eebe ha u naxariistee ah maxamed mooge liibaan ayaannu ku soo gebagabaynaynaa idaacaddayadii duhurnimo waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwaac iyo anigoo ah jacfar kuukaay isboortigana waxaa inoo akhrinayay cabdulqaadir samakaab intaynu idaacadaha iyaga soo aadan dib ugu kulmayno waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo
cadowka waabto nolol wanaagsan iyo barwaaqo nabad lagu wadaago